bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وsaxbih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaalى baab alrajulu yaxuju can غayrih wuxuu leeyahay alimaam abu dawuud sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllah fii kitaabihi sunan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yaxuju xajinaayo can hayrihi hayrkiis ka xajinaayo qofka hayrkii ka xajinaayo ayuu baab yahay baabkan yacnii xajka wuxuu ka mid yahay acmaal layskaga naa'ib noqon karo ama yacnii niyaabada acmaasha gasho ayuu ku jiraa acmaasha saddex nooc ayaa loo qaybiyaa acmaal badani ah iyo axkaam yacnii acmaalun badaniyatun maxdatun acmaal iyada badani ah oo badanka laga sameeyo iyo akaam axkaamun maaliyatun maxdatun iyo axkaam maali ah maalkii baa laga cibaadaysana iyo axkaam labadaaba isugu jirta oo badaniyatun maaliyatun ah dhanna badanika ah dhanna maalika ah cibaadaadka ama acmaasha badaniyada maxdada ah ee u barax tiran yacnii jirka in laga qabto layskagama naa'ib noqon karo sida salaadda oo kale iyo salaadda yacnii qof inuu qof kale ka tukado ma suurtoobi karto salaaddii aan tukan lahaa hebelow adiga naa'ib igaga noqo wax jiraya ma aha acmaasha maaliga ana wakaalad iyo waa gashaa iyo niyaabo sakadan ku soo marnay qofkii inuu yidhaahdo sakadeydii iga bixiniyahow intaa iyo intaa yaa igu waajibtay qaad adiga soo qaybqaybi orodbax niyaabo marka way geli kartaa acmaashan marka xajku wuxuu ka mid yahay acmaasha niyaabada yacnii acmaasha badaniga maaliga abuu ku jira xajka dhinacna waa ka badani oo adiga jirkaagaa la rabaa inuu meeshii tago dawaafkii sameeyo dhagaxdii tuuro mabiidkii aada la baashirto dhinacna wuxuu ka yahay acmaal maali ah waayo amwaal iyo waxbuu u baahan yahay oo istidaacadiisa zaad iyo raaxilo iyo waxaasaa ku jiro maadaama uu xajku sidaa yahay marka cinda alcajzi marka qaybahan oo kale cinda alcajzi wixii laga caajizo qofku waa looga naa'ib noqon karaa laakiin waxa kale maya hadda maalan qofku dadka laga xajinayaana waa un laba nooc dad dhintay ayagoon xajkii gudanin yay dhinteen qoladaa iyaga marka waxaa weeyaan xadiidka uu keenayo abu daawuud baa tusaayo in laga xajiyo waxaan u jeedaa qayb iyagu waa saas waayo waa qolo iyagu dad dhinteen oo inuu hadda kadib xajkii ka suurtooba aynan suuragal noqon karin qolana waxaa weeyaan waa nool yihiin waana laga xajinayaa kuwaas nool waa dadka aan gaadiidka ku sugnaa karin oo ama waayeelnimada xaggeeda amase jiro darteed dadka noocaasoo kale in laga xajiyaa bannaan macduub ayaana la yidhaahdaa macduubku marka waa laga xajin karaa isaga oo waxaa laga bixinayaa lacagtii buu bixinayaa wuxuu kiraysanayaa qof qofkaasaa ka xajinaya marka waxyaabahaas marka yaa ka horeeyo qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana alqacnabiyu can maliki can ibni shihaab can sulaymaana bni yasaarin can cabdillaahi bni cabbaasin qaal kaana alfadlu bnu cabbaas fadlu bnu cabbaas wuxuu ahaa ibnu cabbaas walaalkiis waa waana ka weynaay yanduru inuu fiirinayo radiifa rasuulillahi sal ll cl salam nebiga fangalkiisa ayuu ahaa midkii fangashanaa oo daabadda rasuulku gadaal ka saarnaa fa jaa'athu imra'atun haweeney baa u timid min khafcam reer khafcam ah tastaftiihi iyadoo nebigu markaa ay jawaab weydiinayso ay jawaab ka dalbanayso fa jacala alfadlu fadli wuxuu guda galay yanduru ilayhaa inuu haweentii fiirinayo wa tanduru iyaduna ay eegayso ilayhi fadli xaggiisa ay eegayso fadlina nin dhallinyaro oo waa xadiidku siduu tilmaamay riwaayaadka qaar kaana rajulan shaaban wasiiman nin dhallinyaro oo qurux badan buu ahaa nacam ayb sidaasuu marka yeelay fa qaalat yaa rasuula allah fajacala rasuulu ullaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu gudagalay yasrifu inuu leexinayo wajhahu yasrifu inuu leexinayo wajha alfadli fadlu bnu cabbaas wejigiisa ila shiqil aakhari dhanka kale inuu ka leexinayo yacnii eegmada faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow fadli buu marka wejigiisa dadbay uu leexiyey uu dhanka kale u leexiyey nacam bacdu alculamaa marka meeshan waxay ka qaataan haweenta wejigeedu inuunan cawro ahayn oo ilaa maxaa yeelay muxuu haddii wejigu u daboolnaa muxuuba fiirinaya marka saasay leeyihiin laakiin waxaa la keeni karaa muxrimaday ahayd haweentu haweentu hadday muxrimad tahayna wejigeedu waa yacnii ma niqaabkii iyo sida noo imaan doonta laa tantaqibu almar'atu almuxrima kaa laftirkiisii baa waxuu deliil u noqonayaa ay leeyihiin ahlucilmiga qaarkood inaan wejigu uunan cawro ahayn maxaa yeele hadduu cawro yahay marna lama ogolaadeen in la faydo laa xaj walaa hayruhu lamaba ogolaadeenba ilaa maa dahara min haada aayadda sheegtayna alwajhu waalkafaan yaa tafsiirku salafku uu u badan yahay ayb laakiin in la daboosho wejiga la qarsado inay wanaagsan tahay oy sunno tahay oo haweenkii nebiga iyo xaasaskii naagihii saxaabiyaadka ay yeeli jireen war kama taagna mas'aladaa iyada laakiin waajibnima mase waajib maaha way waxaan laysku hayo ee meesha yacni ma taallo mama bannaano in weji la daboosho wax yidhi male iyada ayb iyadu marka sidaas weeyaan xadiidkaani ayaana tusayo markuu nebigu leeyahay laa tantaqibu almar'atu almuxrima naag muxrimada ma niqaabanayso waqtulixraamkii haddii loo diiday hayrulixraamku inay niqaabo jireenay deliil u tahay ilaa wax soo socday unbaa naagaha laga joojin karaaye iyada laftirkeedaa daliil u ah marka ayb faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inna fariidat allaahi caza wajalla ilaahay fariidadiisa calaa cibaadihi addoommadiisa dushooda uu yeelay filxaji xajka dhexdiisa adrakad abi aabbahay bay soo gaartay shaykhan kabiiran oday weyn isagoo ah laa yastadiicu aan awoodaynin an yadbuta cala araaxilati inuu ku sugnaado gaadiidka korkiisa afa axuju canhu ma ka xajiya xaggiisa qaala nacan buu yidhi nebiga haa wadaalika fii xajati lwadaac bayna ahayd xajatulwadaac bay ahayd waxaa laga qaadanayaa marka inay qofka aan daabadda ku sugnaan karin aan awoodda u haynin in laga xajin karo oo ilmihiisa iyo walaalihiisa iyo inay ka xajin karaan hadda tani waa gabadhii waay gabadhiisii waay laakiin waxaa imaan doonto dhanka kale waxaa imaan doonto walaalo iska xajinayana waa na soo maraysaa in sha allahu tacaala waxaa laga qaadanayaa gabar yacnii gabdhaha saxaabiyaadka inay nebiga su'aali jireen su'aalo wax ay ka rabaan haddii nebigu uunan jooginna dadka ahlu dikriga ahlu cilmiga inay su'aali karaan oo xaajo iyo daruura marka inay taasi ay tahay ayb oo aan la dhehaynin naagtan cawradeedu marka inay hadasho ma bannaano iyo codkeedu sida kale jejebinta iyo waxyaabahaas waa mamnuuc bilaa macnona inay u hadhadasho ma aha laakiin hadday xaajo iyo daruuro keento diinteeda ay su'aalaysay wax la midkaa inaynan dhib lahayn ayb qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wa muslim bnu ibraahiim wa huwa alfaraahiidiyu bimacnaahu qaala bimacna alxadiid asaabiq qaala waxay yidhaahdeen labadooda akhbaranaa shucbatu can nucmaan bni saalim shucba wa bnu اlxajaaj abu bistaami alcataki can الnucmaan bni salim wahuwa طaa'ifiyu iqat akhraja xadiiثahu muslim wاlarbca can camr bni ws wahuwa camr bnu ws bni abi ws aلhaqafi taabiciyu kabiir akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsitta can abi raziin abu raziinkan abu raziin alcuqayliyu weeyaan magaciisa laqiiq bnu sabira ayaa la yidhaha صaxaabiyu mashhuur abu raziin alcuqayli inta badan laakiin culummadu nin kala waayay dhahaan laakiin hadda abirasiinkan hadda noo yaallo laqiid ibnu sabiraw qaala waxau yidhi laqiid qaala xafsun dhe xafso waxa uu yidhi ilaa abu daawuud laba sheekh ou lahaa xafsu bnu cumar iyo muslim ibnu ibraahiim qaala xafsun waxa uu yidhi fii xadiiihi xadiidkiisa dhexdiisa wuxuu ku yidhi rajulun min bani caamir huwa laqiidku ama aburasiinku rajulun nin weeyaan min bani caamir qoladaas ah annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inna abii aabbahay shaykhun kabiirun oday weyn waaye laa yastadiicu ma awoodayo alxaja xaj iyo walcumrata iyo cumro walaracna guurguur safarka uu ku guurguurana ma awoodayo waladacna addacna waxaa weeyaan inuu guurguuro oo safarku uu hadba meel inta dega meel kale la dejiye nin awoodi kara ma aha wala dacna guurguurna ma awoodaya macan ayb qaala markaa waxa uu yidhi intaa yacni guurguur iyo xajkii iyo cumradiiba iskuguma awooda labadaba qaala waxa uu yidhi uxjuj ka xaji can abiika aabbaha wactamir kana cumrayso aabbaha xaggiisa ka xaji kana cumray xadiidkan marka waxay u soo qaataan culummadu cumradu inay waajib tahay ila waxaa la yidhi uxjuj can abiika wactamir cumradiina marka inay meesha ku jirto xadiid jaabir oo wariyaa jiro oo nebigu sal alla ly slam baa la weydiiyey cumradu ma waajib baa maya hiya tadawucun uu yidhi xadiidkaana dacfi baa ku jiro ikhtilaaf bayna ahlilxadiidna waa ku jiraa buluuqulmaraamka sida uu ishaaraayo ibnu xajar xadiidyadan iyo kuwii kale xadiid jibriil iyo iyo kii aan maanta soo marnay ayaa tusayo yacnii in cumradu ay waajib tahay iyo cumuumu qowlihi tacaala waatimu alxaja waalcumrata lilah xajkii iyo cumradiiba waa la tilmaamay marka qofku hal mar inuu cumraysto hal mar xajiyo yaa waajibku ah qaala uxjuj can abiika aabbaha ka xaji wactamir cumraysana oo yacni ka cumray aabbahaa ay wactamir canhu qaala xadaanaa isxaaq bnu ismaaciil aطaalaqaaniyu wahuwa almulaqabu biاlyatiim ayb abu yacquub iqatu tukullima fii samaacihi min jariir waxdahu akhraja xadiidahu abu daawuud وhناad بن الsrي هو أbو الsrي الكوفي المعنى واaحد يعني معنى xadيiثihma واaحد ألفاadaa yar kala duwan qال إسحاaq إسحاaq waxa uu yidhi أخبرnا cبدة بن سلaيمان وهuوa الكiلاaبي ثقة ثبت أkرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن بن أbي caروبة بن أbي caروبة waxaa weeyaan سacيiد بن أbي caروبة اليشhكuري ثقة xاaفظ لh تصانيiف laakinahu kahiiru اtadliis waاkhtalaq ayb wa kaana wuxuu ahaa ahbata annaasi fii qataada qataada marka la joogay isaga ugu ahbatsan haddana ninka uu ka warinayo ahbatu اnnaasi fii qataada wey can qataadata can carzata can carzata wa huwa carzatu bnu yaxyaa weeyaan carzatu bnu yaxyaa ibnu xajar taqriibka wuxuu leeyahay carzatu bnu yaxyaa can saciid bni jubayr في qصة شbrmة xadiiثkan w وcanhu qتاadة أيضا وhuوa maqبuل أkhرaجa xadيiثه أbو dاوuد وبن mاجه عن سacيiد بن جuبayر عن iبن cabاaس أن النبيa sلى الله عليه ولي وsلم nbiga samca rajuلa nin buu maqlay yquulu dhahayo لabayka can شhubrumة labayka ilaahu ku ajiibay oo ku ajiibay can شhubruma shubruma xaggiisaan kaa ajiibay ayb oo ninkaasaan u xajinayaa waay aniga ayb isagaa anaa talbiyadii ku dhawaaqaya xaggiisaanna kaaga ajiibaya qaala nebigu wuxuu yidhi man shubrumatu shubruma waa ayo qaala waxa uu yidhi aqun lii walaal aniga ii sugnaaday waa ow qariibun lii ama mid qaraabo elo oo ii dhow qaala wuxuu yidhi xajajta can nafsika nafsaddaada ma ka xajisay qaala laa buu yidhi maya qaala xuja can nafsika nafsaddaada ka xaji uma xuja can shubruma markaa kadib shubruma ka xaji macnayadu marka ma ahan intaad adiga xajiso marka hore isla sanadkaas haddana shubrumo ka xaji suuragal maba ahanba ilaa xajku waa camal waajibkiisa waxaa weeyaan waajib si mudayaq u ah waa wakhti unbuu dhacaa xajka yowmu carafoo kalea ka mida hal maalinay soo maraysaa laba qof marka ma wada istaagi karto yacnii hal qof laba jeer ma istaagi karo carafaad walidaalika macnuhu waxaa weeyaan adiga sanadkan xaji wixii ka dambeeya marka haddaad fursad u hesho isaga u xaji waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa walaalka in loo xajin karo walaalka qofka walaalka ah in loo xajin karo oo aynan gaar ku ahayn arrintaa iyadaa waalid aysan gaar ku ahayn maxaa yeele hadda ninkan markii la weydiiyey aqun lii walaal aniga ii sugnaaday waa ama nin ii dhowo qaraabo ila ah rasuulku de ma dhihin lagama xajiyo midkaasi waalidka keliya laga xajiyaa ma dhihin mas'ale marka hor le waayo oo meeshaa laga qaadanayo qariibkuna waa la mid adiga qaraabadaada nin kula waa u xaji kartaa laakiin shardi waxaa naftaada inaad ka xajiso waxaa xadiidku sidoo kale uu tusayaa qofku hadduunan xajinnin isaga qof kama xajin karo waa inuu isaga horta xajiyaa mas'alo kale waxay tahay ninkii haddii uu sidan yeelo isagoon xajinnin ayuu qof u xajiyey miiqaadka markuu marayuu yidhi labayka xajatan can fulaan mar dambaa marka loo sheegoo la yidhi war adiga qofkaan adigiiba ma xajinnine qofkan uma xajin kartid xajkii uu soo xirtay oo qofkaa oo u xirtay yaa waxaa isku beddelaya mid isaga kiisoo isku beddelaa ee la dhihi maayo orada bax miiqaadkii ku laaba haddana labayka xajatan sidaas soo dheh lama dhahayo wuxuu isku beddelayaa marka mid isaga u dhacayaaba haddii uu qof kale xataa u xajiyo acmaashii guto dabadeed loo sheego ninkaa xajkiisii isaga u ka dhacay mar labaaduu kaa kale u xajinaya qaala laa buu yidhi marka qaala xuja can nafsika uma xuja can shubruma shubruma markaa ka xaji buu yidhi ayb xadiidkan marka intaasoo fiqiga baa ku jirta baabka iyo tarjamadana waa isleeyihiinoo ninku inuu hayrkiis ka xajiyo hayrkaas waalidou noqon karaa qaraabou noqon karaa walaalou noqon karaa wahaakada qofka ajnebigaa laakiin oo qaraabana aynan idinka dhexaynin oo yacnii aanay idinka dhexaynin waalidnimo iyo qaraabo kale toona ay idinka dhexaynin culammada gobol waa ka is istaageen maxaa yeelay ibnu xajarna wuxuu ku baxfiyey xadiidkan man maata wacalayhi siyaamun saama canhu weliyuhu ninkii dhintay isagoo soon lagu leeyahay weligiisaa ka soomo markaa weligu wuxuu leeyahay maadaama cibaadaadkaani ay yihiin cibaadaad afsal qofka inuu isagu samaysto ahayd ee fii bacdi alowqaat in loo samay karo sharcigu uu sheegay intii uu sharciga u sheegay in xaggii xagga loo tallaabo ma aha walidaalika qof ka xajinaya qof ajnebi ah lama haayo markaa saasoo kaley sheegayaan laakiin waa dhinacyo badan uga duwanaan karaa oy ka mid tahay de ruuxu waxaa ka duwan middaas ninkan haddaanu isaga socon karin uu nool yahay nin ajnebi waa kiraysan karaa taa iyadu war ma leh taas oo inuu yidhaha lacagtii iyo istidaacadii waa tanaa istidaaca bilkhayra leedaha istidaacadii waa tanaaye orado adiga iyo xaji waa ka xajinaa qofkaas kale dhib ma leh taa laakiin qof dhintay laga xajinayoo kale waalid ama qariib iyo qaar baa saa u ciriiriyo ibnu xajarse soonkow mas'aladaas ku sheega isaga xajka maanay maunan uga hadlin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa talbiyatu talbiyadu sidee waa sidee siday ahaanaysaa talbiyada talbiyada marka hadda waxaan ka soo baxnay de ihlaalka in lagu qayliyo xaj ama cumro markii xajkii iyo cumradii miiqaadkii laga xirto kadib talbiyaa lala imaanayaa ayb talbiyadu waa sidee buu leeyahay qaala xadaثana alqacnabiyu can maliki can naafic can cabdillaahi bni cumar waa macruuf afartan raawi ana talbiyata rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga talbiyadiisa labayk allaahuma labayk ayay ahayd labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika lak labayka ilaahu ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay allaahuma yaa allaahu allow labayka ku ajiibay oo ku ajiibo ku ajiibay lafdigu waa ka taniyo laakiin taniyo looma muraadayo takraar ayaa loo muraadayaa macnuhu waxay tahay ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay hal mar iyo laba mar lafdigan hadda laba maraan ku ajiibayoon ku maqlay macnaheedu ma ahan takraarka siiqooyinkiisa ama yacnii carabtu say u isticmaalaanayba ka mid tahay ay ijaabatan laka bacda ijaabatin waxaa lamida qowluhu tacaalaa farjic ilbasara karatayni yanqalib ilayka albasaru khaasian wahuwa xasiir karatayni araggaaga celceli karatayni laba jeer keliya maahane karatan bacda karatin yacnii intaasoo jeer celceli araggaaga bal samada yani ma arkaysid wax dildilaaca ku arki maysid macaani kalena waa leedaho talbiyada waxaa kaloo laga wadaa labayka ilaahu kuu hogaansamay oo kuu hogaansamay kuu hogaansamay min qowlihim waxay ka timid labagtu rajula qofka markaad intaad qabato xabadka ka qabato aad soo jiidid oo xaggaaga aad u soo jiidid ayaa waxaa la yidhaahdaa yacnii qofkan labagtu biridaa'ihi go'iisan ku soo jiiday hebel yacnii anaa isu soo jiiday xaggayga wa marka macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahu waa kuu hogaansamay oo kuu hogaansamay oo kuu hogaansamay adaan yacnii hoggaankaagan diyaar u ahay kuu soo hogaansamay macno saddexaadna waa lagu sheegaayo min aliqaamati ay min labba bilmakaani aqaama macnaheedu marka aqaama bihi walazimahu meel aad adiga ku dhegto degto yaa waxaa la yidhaha fulaanun labba bilmakaani alfulaaniyi hebel wuxuu askumay oo degay oo muqiim ku yahay meel heblaayo marka labayka marka laleeyahy maxaa laga wadaa haddii macnaha loo leexiyo ilaahu daacadaadaan ku negi ahay oon ku negi oon ku negi ahay ayb oon yacnii ku taaganahay ayb macno kalena waxaa la yidhaahdaa bimacnaa labbayka ilaahu wejigayga xaggaagaan u soo jiheeyey ayb oo waxaa la yidhaahdaa daarii talubbu daaraka daartaydu aniga daartaaday ku aadan tahay yacnii wejigayga ilaahu adaanku soo aadiyey waa macnuhu marka macno shanaadna waa u sheegaanoo ay xubban laka bacda xubbin ayb jacaylka labayka ilaahu kuu jeclaaday oo waa ku jeclaado waa ku jeclaaday ayb min qowlihim imra'atun labbatun ayb macaani kaloo ilaa sideed gaarayana marka waa lagu sheegay aduu muhiimku waxaa weeyaan kuwayaalkan labayka ku ajiibay oo ku ajiibo ku ajiibay yacnii waa ku maqlay oo waa ku maqlo waa ku maqlay ayb allaahuma yaa allaahu allow labayka labayka laa shariika ku lagula wadaajiyey cibaadada laka adig kuma sugnaanin labayka ku ajiibay ilaahu ina alxamda laa shariika laka waa towxiid اluluuhiyo ina alxamda ammaanta iyo wanicmata iyo nicmada laka adaa iska leh towxiid اrubuubiye waay kanna ammaanoo dhan iyo nicmoo dhan adaa iska leh ayb oo maaliga maaliku nicma waa adigaad leedahay ilaahu nicmadayda aniga aan haysto midka iskale oo milkiyeyo isiiyey waa adiga towxiid urubuubiya iyo towxiid ululuhiya lagu jamciyey marka meeshaan ayb waalmulka mulkigana adaa iskalow kuu sugnaaday laa shariika wax kula wadaaga laka adig kuuma sugnaanin rubuubiyadana cidna kulama laha saan uluuhiyadaba lagugula lahayn ayb qofku marka inuu istixdaarsadaa la rabaa marka macaanidan oo markuu sidan leeyahay talbiyada ku dhawaaqaya towxiid inuu istixdaarsado ayb laakiin qofkii haddii uu yidhaahdo labayka allaahuma labayka laa shariika laka bannaanka markuu u soo baxana dhagxaanta iyo alwaaxyada iyo biraha kacbada ag yaalla iyo uu maanta dhan cimaamadaha ku tirtiro oo oo yacnii markaa uu tabarug baanbaana uu sameeyo oo geedahaas uu barakaysto oo meeshaan hebelaa joogay markii la yidhaaho ama ilaahay khayrkiiba uu u yeerto oo rasuulkii u wacdo oo yaa rasuulallaahi iyo yaa fulaan iyo yidhaahdo markay dhibaata ku dhacdo oo ay dhibaato asiibto ama meesha markuu joogaba markuu ducaysanayo qabriga nebiga u jeesto oo qiblada ka jeesto oo qabriga nebiga markuu joogo isdullayn iyo yacnii cibaadada khuduuci cibaadada oo kale la imaanayo haddana markuu xajka joogo labayk allaahuma iska dhahayo waa ninaan marka qowl iyo ficil aan iswaafaqsanayn waay waxaana ma wanaagsana waa sida salaadoo kale qofku iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin intuu yidhaahdo bannaanka markuu u baxana dhib yar markuu meel ku hantaaturoodo yaa sheekh fulaanow dhahaayo haddana iyaaka nacbudu buu dhahaya ogow wixii ilaahay hadda aad siisay haddana cid kalaad siinaysaa bacdunaas baa laga yaabaa inay yidhaahdaan oo maxay dhibaysaa yaa fulaan oo adigaba markaa dad u yeeraysid yaa fulaan baa ayaad dhahdaayo qoladaa marka waxaa weeyaan waxaanu leenahay nidaha dhawaaqa iyo yacnii nidaha cinda shidda shiddada marka lagu jira niduhu cibaado waayo istiqaasuu ka dhigan yahay qur'aankaana arrintaa iyada caddaynayo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay wa nuuxan id naadaa min qablu iyo fastajabnaa baa lagu xijiyey feeri marka wa nuuxan nuux id naadaa kolkuu annaga noo dhawaaqay dhawaaqaan marka dhawaaq iska caadiya maana waa dhawaaq cibaado wa bideliili waxa ka dambeeyo fastajabnaa buu ilaah yidhi waaba ajiibnayo waan badbaadinoo waa korinnay marka markaad shiddada ku jirtid cidda aad u dhawaaqato yaa fulaan aad leedahay waa cidaad marka u qayshanaysoood istiqaafo siinayso nacam walidaalika baabu nidaha lagu daraa istiqaafada nudbada iyo istiqaafada iyo baabu nidaha lagu daraa luqada nacam marka nidahanu nida caadiya maa waa nida istiqaafo ah ayb istiqaafana ilaahay keliya unbaa iskale wa kaana marka wuxuu yidhi laa shariika laka sidaanuu marka nebigu talbiyadiisu saanay ahayd qaala waxau yidhi wakaana cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa yasiidu inuu ku darayo fii talbiyatihi labeegsigiisa talbiyadiisa wuxuu ku dari jiray labayka labayka labayka wasacdayka sacdayka marka macnaheeda waxay tahay almudaawaca wasacdayka ilaahu ku adeecay oo ku adeecay ku adeecay waalkhayru khayroo dhanna biyadayka labadaada gacmood uu ku jiraa waraqbaa'u damacana ilayka xaggaagu soo jiraa oo cidda aan damcayo anigoo damcaygu uu soo jira adiga keliya walcamalu camalka aan samaynayana ilayka xaggaaga uu waayo waa towxiid khaalisa marka waxaa ka marka meeshan marka waxaa laga qaadanayaa talbiyada nebigu talbiyow lahaa saxaabadiina talbiyay samayn jireenoo ibnu cumar waa kan tii nebiga intan buu ku siyaadiyey laakiin nebigaa arkaayey nebigana kama celinaynin taqriir waa marka sunna taqriiriya waa sunno marka nebiga qiraalkiisaa sunno ka dhigayso walidaalika culammadu marka waxay ka hadlaan in talbiyada la siyaadiyo iyo inaan la siyaadinin say kala tahay awalan talbiyada nebiga in lagu gaabsadaa horta ugu fadli badan laa shaka ziyaadadu marka waa bannaan tahay iyo ma bannaanaa laysku khilaafsan yahay bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin ma bannaana waxaana laga soo qaatay sacdu bnu abi waqaasa wuxuu maqlay nin dhahaayo labayka dalmacaarij markaasuu yidhi innahu ladulmacaarij ilaahay waa dulmacaarij waa yahay wamaa haakada kaana yulabii kunnaa nulabii calaa cahdi rasuulilah sal l slam wakhtigii rasuulka laakiin annaga sidan uma aanan talbiyeysa jirin marka wixii wakhtiga rasuulka lala yimid oo nebigu uu qiray war male iyada sunno waay taas ee waxaan nebiga la imaanin xilligiisana lala imaanin talbiyada haddii lagu siyaadiya dhib maleedee mase ma laha taas weeyaan waxa culammada qaar ay leeyihiin asmaa'da alle wixii lagu daraayo dhib ma laha ayb asmaa'da alle wixii ka mida oo alle lagu ammaanayo o lagu daraayo dhib male qaarna ay leeyihiin maya oo sacdu bn abi waqaas aarkiisana ay soo qaadanayaan ayb fatxulbaariga ayaa ibnu xajar uu kaga hadlay talbiyada xukunkeedu marka iyada waa maxay laba shay baan sheegnay marka miiqaadka marka la joogo in la xirto xajka xirashada xajka la xiranayo ama cumradu waa rukni iyada ogow sideeda marka xajka la joogo dhowr arkaan uu leeyahay iyo waajibaad xajka arkaantiisa waxaa weeyaan niyo in lala imaado niyo la'aan waxma ansaxayaanba iyo alixraam ixraamka sidiisa in la ixraamto arkaantii bay ka mid tahay marka niyadii oo qofka isagu dabcan markaa ama shardi ha la dhaho ama rugni ha la dhahee iyo ixraam oo xarmado qofka iyo wuquufu carafa iyo dawaafu اlifaada ama dawaafu ziyaaraha alsacyu bayna safa wاlmarwa iyo marwo safii marwo la sacyiyo xajka arkaantiisu waa shantaas ama afar niyada haddaad shardi ka dhigata waa afar ixraam wuquuf dawaafuulifaada sacyi bayna safa walmarwa waajibaadkiisuna marka maxay noqonayaan waa badan yihiin waajibaadkiisu xajku waajibaad uu leeyahay arkaan iyo waajibaad waxay ku kala duwan yihin arkaantu ma ansaxayaba xajka biduunihaa waajibka haddii laga tago xajku waa ansaxayaa bedelou leeyahay laakiin waajibka waxbaa lagu bedelan karaa laakiin rukniga waxba laguma bedeli karo waajibaadkii marka waxaa ka mida alixraamu min almiiqaat miiqaadkoo laga xarmado hadda alixraam iyo alixraamu min almiiqaat labay kala tahay ogow asalka ixraamku waa rukni miiqaadkii in laga xarmadaana iyadu waa waajib oo haddii intaad miiqaadkii ka xarman weyso meel dhexa un aad ka xarmato miiqaadkii isku soo gudubto waajib baa kaa maqan dem ayaa laga rabaa demulbedelaa lagaa rabaa dem ayaadayaad markaa la imaanaysaa alixraamu min almiiqaad miiqaadkii oo laga xarmado acmaasha la qabta marka maalmaha mabiitu musdelifa mabiitu minan layaaliya habeennada mina in la baryo ramyuljimaar dhagaxdoo la tuurto naxriga qofkii naxri iyo hadyi markaa laga rabo qaarinka iyo mutamatica xalqi xalqi waajibaadku ka mid yahay ayb dawaafu lwidaaca dawaafu lwidaaca isaguna waajibaadka xajkuu ka mid yahay kuwayaalkaas iyagu marka waxaa weeyaan waajibaat اlxaj ayb amaasha afartaa acmaasha afartaa ee yowmu yowmu اlxaji اlakbar la qabto marka laga reebo dawaafulifaadaha saddexda kale waxay noqonayaan waajibaad mabiitu musdelifa iyo mabiitu minan iyo dawaafulwidaaca ugey waa lix alixraamu min almiiqaat toddobo intaa marka waa waajibaat اlxaji talbiyada marka iyadu madaahib afaraa ku jirto inay sunno tahay oo aan dii ninkii ka tagaa aan waxba uga baaba'aynin waana qowlka imaamu shaafici imaam axmed ay ku tageen kaasaana xoog badan qowl baa dhahaya waa waajib talbiyadan la sheegaya hadda marka waa labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka la dhahayo wa ninkii ka tagaa den baa laga rabaa ayaa qowl uu leeyahay shaaficiyada qaar baa laga xikaayooday ibnu qudaamana maalikiyada qaar uu ka sheegay ayb khaaabina imaam maalik iyo abu xaniifa usaa ka tilmaamay uu ka sheegay calaa kullin marka sida xooga badan waa inay sunno tahay laba madhaboo kalena waa jiraan qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa yaxya bnu saciid qaala akhbaranaa jacfarun qaala akhbaranaa abi ayb jacfarkanna waxaa weeyaan jacfar bnu muxamed ibni caliy ibn اlxusein ibn caliy bn abi aalib jacfar الsaadiq wahuwa saduuqun faqiihun imaam akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim alarbaca jacfar saadiq aa laydhaha moxamed bin cali baa dhalay qaala akhbaranaa abii aabbihii moxamed bnu cali weeyaan moxamed albaaqir moxamed albaaqir ayaa la dhihi jiray naanayskiisa moxamed bnu cali bn xuseyn bn cali bn abi aalib iqatun faadil akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi sita can jaabir bni cabdillaahi qaal ahalla rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wou ku qayliyey xajkii buu xirtay fadakara talbiyata buu sheegay xadii jaabir midla xadiidi ibni cumar xaal ay tahay oo kale qaala wuxuu yidhi wannaasu dadkuna yasiiduuna way ziyaadinayeen dalmacaarij iyo wanaxwahu min alkalaami wannebiyuna sala allahu calayh ali wasalam yasmacu ou maqlayo falaa yaquulu lahum shayan waxba ma dhehaynin nebigu waa maqlayay waxna ma dhehaynin waa fii xukmi raf qala xadaana alqacnabiyu can maliki can cabdillaahi bni abi bakr bni muxamed bni camr bni xasm can cabdilmalik bni abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaaris bni hishaam can khallaad bni saa'ib huwa iqatun wawahima man zacma anahu saxaabiyun akhraja xadiidahu asxaabu sunan alarbaca can abiihi aabbihi suxbow lahaa asaa'ib bnu khallaad ayaa ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal ataanii jibraa'iilu jibriil baa ii yimid calayhi asalaam faamaranii wuxuu i amray an aamura asxaabii asxaabtayda inaan faro waman maciya iyo dadka ila jiro an yarfacuu aswaatahum codkooda inay kor ugu qaadaan bilihlaali talbiyada ow qaala bitalbiyati buu yidhi yuriidu axadahumaa buu u jeedaa middood buu yidhi markaa talbiyada in codka kor loogu qaado rafcu sawti bitalbiya laga qaadanaa xadiidkan xadiid kalaa soo arooray nebigu uu leeyahay afdalu اlxaji alcaju haju xajka waxaa ugu fadli badan midka dhiig badan lagu daadiyo xoolo badan lagu qalo codkana kor loogu qaado talbiyada aahaartuna saasay sheegaysaayo asxaabta rasuulka intay talbiyada kor u qaadaan ilaa ay ka xabeebsadaan ayay kor u qaadi jireen ayb talbiyada marka in kor loo qaado inay sunno tahay naagaha iyaga sidee bay yeelayaan naaguhu iyaga laftirkooda wax ragga ka soocayo ma laha allaahumma inay rag ajaaniba ag ay joogaan maahane haddaan marka codkooda rag ajaaniba aynan maqlaynin iyaga dhexdooda codka inay kor u qaadaan dhib ma laha ayb saasaana sheekh ilalbani uu tilmaamaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan mataa goormaa yaqdacu talbiyata talbiyada ugu jarayaa goormaa talbiyada la joojinayaa qofkan waa xarmaday kadib talbiyo iska wadaa laba nooc waayo dadku inuu muctamir yahay iyo inuu xaaji yahay ninka muctamirkae cumrada markaa xarman isagu wuxuu joojinayaa markii uu maka soo galo ee masjidulxaraamka uu soo galo markaasuu talbiyada jarayaa ama markuu maka soo galaba sababtoo ah maka gelitaankeeda acmaasheediibuu markaa isu faaruqinayaa ayb masaajidka marka uu soo galana baabu salaam baabu bani shaybau ka gelaya baabu bani shayba marka baabu salaama hadda uu ku magacaaban yahay wakhtiyadan dambena waa iska baaba'ayba albaabadaas tawsicooyinkan dambe ku siiyey yani baaba'ay wakhti dhow waa jira halkaasuu ka gelayaa marka kacbadii iyo markuu arka marka dawaaf iyo axwaashiisuu gelayaa waa joojinayaa talbiyada markaa ayb haddana markuu xajka xarmado waa bilaabayaa qofka xaajigaa marka talbiyada isaga wuxuu jarayaa uu goynayaa dhagaxa ugu dambeeya markuu tuuro maalinta sideedaadaa la xirtay xajka talbiyada waa la wadayaa sagaalaadka waa la wadayaa carafaad marka la joogo talbiyada iyo takbiirada iyo laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu iyo ducada iyo buu ku wadayaa habeenkii musdelifuu soo seexanayaa weli waa socotaa subaxii markuu mino u baxo oo camalka ugu horreeya uu qabanayo jamratulcaqaba uu tuuro toddobada dhagax markuu tuuruu jarayaa weliba ibnu khusayme riwaayadiisu say tilmaamayso cinda aakhiri xasaatin dhagaxa ugu dambeeya markuu tuuray ka dhammaanay ayuu talbiyada joojinayaa dhagaxii marka isagoo tuuraya allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu leeyahay allahu akbartii talbiyadu isku mid un qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala ahbaranaa wakiicun qaala ahbarana bnu jurayj can caطaa can ibni cabaasin can ilfadli bni cabaas ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka labaa waa talbiyeystay xataa ramaa jamrat alcaqaba ilaa u jamrat alcaqaba ka tuuray ayb ilaa uu jamrat alcaqaba ka tuuray riwaayada ibnu khusayma tilmaantay isagana waa tilmaamay cinda aakhin dhagax ugu dambeeya waay toddoba dhagax waay kan ugu horreeya maaha ka ugu dambeeya ayb halkaasaa marka talbiyadu uu ku jarayaa khilaafna waa jiraa laakiin xadiidku sidaan uu tilmaamayaa ugu xoog badan waana siday fuqahada ahluxadiidka intooda badan ay ku tageen قال xdثna أحمد بن حنبل qال أخبرna cبدالله بن نmayr qال أخبرna يحيى بن سعيid عن cabdاللahi بن أbي سلمة عن cabdاللahi بن cabdاللahi بن cmر عan أbيهi cabdاللahi بن cmر ah qaala waxa uu yidhi hadownaa maca rasuuli الlahi sal اه ل sلم nebigaan la jermaadnay min minan mina ayaanu kala jermaadnay ilaa caraفaat caraفaat intii ka ah ayaanu u soconnay oon kula jermaadnay mina waxaa naga mid ahaa almulabي minaa annaga almulabii baa naga mid ahaa mid yacnii talbiyeysanayo wa minaa innaga almukabiru baa naga mid ahaa mid allahu akbar allahu akbar dhahayo midkoodna midka kale ma ceebaynaynin dhib male marka marka carafaad loo socdo talbiyada iyo takbiirada iyo haddii la wado wax dhiba ma laha marba laysku badbedelo xadiidkan muslim baa wariye waana saxiix wakhtiga talbiyada la jarayana wuu sheego xadiidka hore ku tilmaamay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan mataa goormaa yaqdacu ou jaraya almuctamiru midka cumraysanaya atalbiyata talbiyada muctamirku goormuu talbiyada goynayaa qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa hushaym can ibni abi leyla can caطaa can ibni cabaasin can اnabiy sal ا l slam qaal yulabi lmuctamiru muctamirku waa talbiyeysanayaa xataa yastalima alxajara ilaa dhagaxa ou taabto ilaa xajarulswadka soo ou taabto waa wadaya xajarulaswadka marka goormaa la taabtaa waa marka uu soo gala masjidulxaraamka masjidkii markuu soo galo kacbada xaggeeda soo aado dawaafka intaan la bilaabin xajarulaswadka in lagu bilaabo ile dawaafka wuxuu ka bilaabana xajarulaswadka ama waa dhunkanaya ama yacnii waa gacantuu saaraya gacantiisuu dhunkanaya ama ul ayuu saaraya mixjan waa dhunkanaya usha ka bacdi haddii intaa uu waayo muxuu samaynayaa marka inuu ishaaro keliya marka gacantuu ku ishaaraya mana dhunkanayo markaas ishaarada haddaadan xajarkii la taabanin isagu gacanta dhunkasha marka male ishaaradaa marka gacanta markaa uu ku ishaarayo ama markaa uu taabanayo ayuu jarayaa talbiyada marka ilaa dawaafuu galay markaas wixii ka dambeeyee ayb can ibni cabaasin can اnabiy sal ا l slam yulabi lmuctamiru muctamirku waa talbiyeysanaya xataa yastalima alxajar ilaa dhagax uu ka taabto qaala abu daawuud rawaahu cabdulmelik ibnu abi sulaymaan wahamaamu can caطaa can ibni cabaas mowquufan xadiidkan marka mowquufnimuu saxiix ku yahay mowquufnimo ayaa marka xadiidkan isaga uu saxiix ku yahay isnaadkiisana moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaa ku jiro jamaaco badanaana ku hadashay marka xadiidku saas darteed marka daciif weeyaan marfuuc ahaan ayb mowquuf ahaan isaga laftirkeeda ibnu abi leylahana ku jiro walidaalika marka ahlucilmigu waxay u badan yihiin mar haddii guryaha maka ou arko talbiyada halkaas ku dhammaanay cumradiibuu cumraystay guryihii maka hadduu magaaladii makaadba ou galo talbiyada waa la joojinaa marka ila dukhuulu maka acmaal u baahan iyada laftirkeeda maka gelitaankeeda ayaa u baahan acmaal taasuu marka u firaaqoobaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almuxrimu ninka muxrimka ah xaj ama cumro miduu doonaba ha xarmanaadee yu'addibu hulaamahu yu'addibu edbinayo oo garaacayo hulaamahu inankiisa cunug ou dhalay ha noqdo ama mid isagu markaa addoon u ah ha noqdo u shaqeeyo qaala marka taasi wax ma ka dhibaysaa waa ixraamkii qال xdثna بن حنbل qال xdثna x وxadثna محمد بن cabdالعaزيز بن أbي rizmة qاal أنbأna cabdاللahi بن إdriis marka أحmed بن حنbل iyo محamed بن cabdالعaزيز cabdاللahi بن إdriisay ka wada warinaya أxmedna wuxuu yidhi xadثna ninka kalena محamed بن cabdالعaزيزna أنbأna buu yidhi ayb qaal أنbأna بن إسحاaq عan yaحyى بن cabaad بn cabdاللahi بن زubayr yحyى بن cbاad بن cبdاللh بن زuبyر ثqة أkرج xadيiثه الbخhاaري في جuزء القراءة وأصxاaب الsuنن الأربcة عن أbيه وcبdاللh بن زuبyر عن أسmاء بنت أbي بكri qاaلت خرجna mعa رasuuل اللh صلى اه عل sلم نبgaan la baxnay xujaaجا anagoo xujaaج ah xataa idaa kunnaa bilcarji meesha carji la yidhaha markaan ahaanay nasala rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa degey carji marka waa qaryo oo min acmaali اlfuruc ka mid ah oo madiina maalmo looga socdo meeshaa markaan gaarnay nasala rasuulullahi sal l slam nebigu waa degey wanasalnaa annaguna waa degnay fajalasat caaishatu caaisha way fadhiisatay ilaa janbi rasuulillaahi nebiga dhinaciisii bay fadhiisatay wajalastu ilaa janbi abi bakrin wajalastu aniguna waxaan fadhiistay ilaa janbi abi bakrin abubakr dhinaciisa ilaa abubakar aabbaheed waayeen wa kaanat zimaalatu abi bakrin wa kaanat waxay ahayd zimaalatu abi bakrin radia allaahu canhu abubakar ratiga alaabta ay ugu raran tahay wa zimaalatu rasuulillaahi iyo rasuulka ratiga uu alaabta ugu raran yahay alaabta ay ugu raran tahay waaxidatan mid unbuu ahaa yacnii nebiga iyo abuubakarba alaabtooda hal rati bay ku rarteen oo isku mid bay ahayd maca ghulaamin liabii bakrin wiil abuubakar markaa yacnii u sugnaaday oo abuubakar lahaa uu lahaay addoon u ahaa ayaa waday oy la jirtay yacnii hal zimaalo ayay wadeen riwaayaadka qaarna zaamilatu bay dhahaysaa wa kaanat zaamilatu abii bakrin radia allaahu canhu wa zaamilatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam waaxidatan maca ghulaamin liabii bakrin bayna ahayd fajalasa abuubakrin abuubakar waa fadhiistay yantadiru isagoo sugaya an yatluca calayhi inuu ku soo baxo fadalaca wuu soo muuqdayoo waa soo baxay walaysa macahu baciiruhu walxaal isagoo laysa macahu aan wadanin oo uunan la soconnin baciiruhu ratigiisii faqaala wuxuu yidhi ayna baciiruka war aawa ratigaagii qaala wuxuu yidhi adlaltuhu lbaarixata xalay baan dhumiyeyou yidhi xalay ayaan dhumiyeyoo iga dhumay qaala waxa uu yidhi faqaala abuubakrin abuubakar waxa uu yidhi baciirun waaxidun tudilluhu war ma hal rati baad dhuminaysaa yidhi nin maal badan loo dhiibay ma tiide ma hal rati baad dhuminaysaa buu yidhi oo dayacaysaa ayb qaala fadafiqa yadribuhu fadafiqa wuxuu gudagalay abuubakar yadribuhu inuu tumayo u garaacayo wa rasuulullaahi rasuulkiina sala allahu calayh ali wasalam yatabasamu ou dhoolla caddaynaya abubakar marka waa edbinayaa ghulaamkii nebiguna waa dhoolla caddaynaya wayaquulu uu leeyahay unduruu fiiriya ilaa haada almuxrim midkan xarman maa yasnacu waxa uu samaynayo ninkan xarman bal fiiri waxa uu samaynayo saasuu dhahaya laakiin kama celinaynina joog yacnii muxrimku wax ma garaaco iyo ma aanu dhehaynin marka waa inay bannaan tahay qaala bnu abi risma waxau yidhi famaa yaziidu rasuulu llahi sal ly salam nebigu kama siyaadinaynin calaa an yaquula inuu dhahayo unduruu ilaa hada almuxrim maa yasnacu waxauu fiiriya ninkan muxrimkaa waxa uu samaynayo wayatabasamu waa dhoolla caddaynaya ayb marka tarjamada iyo xadiidku waa iswaafaqsan yihiin xukunka marka ninka muxrimkaa inuu ilmo yaryar edbiyo dhib ma laha waa inaanay dhib lahayn w iyo waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan laba dadka xujaajta ee xajka u socdo inay wax isku darsan karaan hal gaadiidna wada isticmaali karaan way bannaan tahay inkastoo alimaamu nawowi uu leeyahay waxaa wanaagsan yacnii ishtiraaggaas iyo wadaagsigaas tirada badan in laga dheeraado maxaa yeeley rubamaa addaa ila alkhusuumati dood iyo inuu keeno iyo yaa laga yaabaa haddaad ka maaranto waxaaga inaad gooni isaga wadato ayb kitaabkan marka alidaax fi manaasik alxaji waalcumra aadaabta marka uu ka hormarinayo iyo ku sheegaan hadday dhacdo dad inay wax kugu daran yihiinna u tawaaduc oo adiga yacnii waxaa weeyaan xaggaaga yaanu dhib iyo ka imaanin maadaama xaj mabruura aad markaa rabto haddana dadkan safar khayr badanoo cibaado aad isku raacdeen ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yuxrimu xarmanaya fii fiyaabihi dharkiisa ku xarmanaya qofka dharkiisa ku xarmanayo dharkiisa macnaha waxaa laga wadaa dharka caadiga ah qofka ku xarmanayo maa xukunkiisu muxuu yahay qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu alkuufiyu qaala anba'naa hamaamun huwa bnu yaxya alcawdiyu qaala samictu caطaa'an qaala anba'naa safwaan bnu yacla bni umaya wahuwa safwaan bnu yacla bni umaya altamiimiy iqat akhraja xadiidahu asxaabu kutub الsitta can abiihi aabbihii oo yacla bnu umaya yacla bnu munayana waa la yidhaahdaa anna rajula nin ata nabiya sal ll ly slam nebiguu u yimid ana rajulantan marka ninkan inuu yacla bnu umaya yahay yaa daxaawi uu sheegay bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen ana acraabiyan yaa soo aroortay ninku marka yacla bnu umaya maana waa nin kale dad qof kale riwaayaadka gobolna waxay dhahayaan walaalkiis buuba ahaaba saa'ib ibnu umaya ana rajulan calaa kulli xaal mubham oo hadda matni ku jiro waxba dhibaataa weyn ma laha oo un ziyaadatu cilmi un maahane xadiidka ma dhibaayo ana rajulan nin ata nabiya sal ll slam nebigu u yimid wahuwa isaga oo biljiciraanati jiciraana isagoo joogo waa meeshii haniimadii xunayn uu ku qaybiyey nebiga wa calayhi korkiisuna waxaa ahaa aharu khaluuqin yacnii diib barafuun zacfaraan lagu daray isagoo marka korkiisa uu yahay khaluuqu marka waxaa weeyaan waa catarka iyo zacfaraanka laysku daro marka waa caraf iyo midab wada jira w zacfaraankuna ninka muxrimkaa awalaaba loo diidayba wa calayhi aharu khaluuqin isagoo leh aw qaala ama waxa uu yidhi sufratin wa calayhi aharu sufratin midab jaallo oo zacfaraan huruud midab leh isagoo marka korkiisa uu yahay wa calayhi jubbatun jubbadna ay ugu jirto jubbadda marka waa jaakadda w jaakaduna de ninka muxrimkaa loomaba ogolaba wax jirkiisa yacnii ku cabbiran oo ku qaabaysan looma ogola fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo kayfa ta'murunii saad i amraysa aan asnaca inaan sameeyo fii cumratii cumradaydan saan ku sameeyaa ayb ninkan marka sida muuqanaysa ma ogeyn inay arrintaanu aynan bannaanayn maaan ogeyn faanzala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey cala nebiyi nebigiisa uu ku soo dejiyey alwaxya waxyi baa lagu soo dejiyey weliba riwaayo xadiidka yacni wuxuu leeyahay saxiixa ku sugan yacla bnu umaya wuxuu yidhi cumar intuu u tegey rasuulka oo loo waxyoonayo itus buu yidhi iyadoo cabbaar yar markii la joogayba ninkan baa yimidba su-aashaanuu keenay nebiga waa aamusay marka kama jawaabin waxaa laga qaadanaya qofka mas'alada haddaanu cilmi u lahayn inuu aamuso uunan isku maqiiqin ayb shib inuu iska dhao iska aamuso ama qof cilmile uu u diro nebigii baa marka sugaayey oon ku degdegaynin ayb waxyigii baa marka u yimid markaa nebiga dhidid yaa qabtay wixii markaas saxaabadu ay ku yaqaaneen marka loo waxyoonaayo markaasuu yidhi cumar kaalay nebiga oo loo waxyoonaayo ma rabtaa inaad aragta haa waa kanayo isagoo loo waxyoonayo falammaa suriya markii laga fayday nebiga canhu isaga xaggiisa markii la fayday qaala wuxuu yidhi ayna saa'ilu aawa kii weydiinayey can ilcumrati cumrada wax ka su'aalayey qaala waxauu yidhi nebigu iqsil canka ahara alkhaluuqi iqsil dhaq canka xaggaaga ka dhaq ahara alkhaluuqi barafuunkan iyo zacfaraankan wada jira raadkooda iska dhaq aw qaala ama waxa uu yidhi ahara sufrati sufrada raadkeeda dhaq wakhlac iljubbata jubbada siib canka xaggaaga ka siib wasnac samay fii cumratika cumradaada maa sanacta fii xajatika xajkaaga waxaad ku samayso cumrada ku sameey sababtoo iyagu xajku waa yaqaaniin cumrada waa waxaynan garanaynin ille waa xajin jireene intii xajka aad ka dheeraan jirta ka dheeraa wuu leeyahay marka wasnacdaanna macnaheedu shuraaxdu waxay leeyihin ey utruk baa laga wadaa maxaa yeelay waxa ninkan hadda su-aasha uu weydiiyey waa su'aal ku tacalluqda maxaan ka tagaa waaya turuuk ayay ku tacalluqdaa turuuk zayn ibnulmunayir sidaasaa yuu leeyahay wasnac macnaahu utruk waayuu yidhi marka lianna almuraada ulajeedku wuxuu yahay bayaanu maa yejtanibhu lmuxrimu xadiidka waxa loo keenayba ninka muxrimka waxa uu ka dheeraanaya in la caddeeyo way fa yu'khadu minhu waxaa laga qaadanayaa buu yidhi faa'idatun xasanatun mas'ale faa'iido wanaagsanaa laga qaadanayaa wahiya anna tarka ficlun buu yidhi shayga laga tagaa qofku markuu zino ka tegaayo tuugnimada markuu iska dhaafaayo waa ficil waay ficil uu samaynayo weeyaan turuugtu marka waa afcaal ayb usuuliyiinta marka mabxad usuuliya wayayb yacni baxi usuuli weeyaan tarkigu marka afcaashuu soo galaa marka walidaalika waxay nebigu ka tegey waa ficil oo kale waayo waa looga dayanaa marka sida afcaashiisa loogu daydo oo kale ayb saaxibu almaraaqiga wuxuu dhihi jiray walkafu ficlun fii saxiixi اlmadhabi walkafu ficlun fii saxiixi اlmadhabi masaa'il badanna waa u keenayoo weliba fiqhi ahoo furuuc yacnii qaacidadan ka baxayso asalkan ka baxayo ayuu tilmaamayo uu sheegay ayb iyo ficilkii saxaabada uu yidhaahdeen lain qacadnaa wاlnabiyu yacmalu fadalika mina alcamalu اlmudallalu markii nebigu masaajidka dhisaayey lain qacadnaa haddaan iska fadhiisanno wاlnebiyu yacmalu nebiguna uu shaqaynaayo waxay yidhaahdeen taas iyadaa waxaa weeyaan lahuwa alcamalu اlmudallalu waa yacnii camal aad yacni baadinnimo lagu xugmiyo waay camalay ku sheegeen fiiri marka tarkigooda camalaa lagu sheegay qur-aankana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu tilmaamayaayo lowlaa yanhaahum اlrabbaaniyuuna wاlaxbaaru can qowlihim اlإثma waaklihim الsuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkarkii ay ka tageen ayaa ficil lagu sheegay xun soo ma aragtid tarkiga marka waa ficil weeyaan intaasoo adilaayo ka badan waa leeyihin ayb wasnacdan hadda marka macnaheedu waxaa weeyaan waa ficil ou dhigay fii maqaami tarki ou dhigay wasnac ey utrug ka tag waay fii cumratika cumradaada dhexdeeda waxaa uga tagtaa maa sanacta fii xajatika xajkaaga waxaad uga tegaysa uga tag mas'alo kalena meeshan waa ku jirtaayo sunnadu inay waxyi tahay maxaa yeelay sida qur-aanka marka loo waxyoonayo loo qabtaa loo qabtay aayad qur-aanna ma aha hadda meeshan waxa ku yaala iqsil canka ahara alkhaluuq aayad la akhrinaa maanta ma aha qur-aan oo ama salaad lagu tukanayo ma aha marka nebigu sunnada marka loogu waxyoonaayo xataa sida qur-aanka loogu waxyoodaa loogu waxyoon jiray wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ayb qolooyinka marka sunnada macno male iyo dhahaya marka radinay ku tahay sunnada waa waxyi sida qur-aanku waxyuu yahay oo kale haba kala sarreeyaan laakiin waa waxyi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofku haddii uu isagoon ogeyn inta xarmado ou dhar gashto surwaal ama shaati iyo qamiisyadan hadda annagu aan qamiiska u naqaan iyo ou gashtoo kale ee loo sheego waa siibaya un ma jeexjeexayo bacdi alculamaa oo salafka ka mid ah waxay leeyihin waa inuu markiiba jeexjeexo lama jeexjeexaayo waa ifsaad taas lama maya ninkan ma jeexjeexin jubbadda weliba koruu ka bixiyey shaatiga unbaad iska siibaysaa bis fidye ma laga rabaa marka iyo bedel maya sababta waxaani waa turuug waaye ninkan waxa uu ka tegey waxaa weeyaan muxaramaatul-ixraamka labaa loo kala qaadaa labo waxyaabaha yacnii qofku markuu muxrimka yahay laga reebay labaa loo kala qaadaa si fiican u fiiri waxaa loo kala qaadaa qayb ziine ah tarafi iyo qayb itlaaf ah yacnii qayb waxaa weeyaan waa itlaafin iyo qayb ziine ku tacalluqda wixii ku tacalluqo ziinada iyo tarafuha ayagada qofku haddii uu jaahilnimo u sameeyo ama uu u sameeyo soo ilowsan uu ku dhaco macduur waaye markaasuu iska qaadayaa dhibna ma leh waxaa ka mida barafuunkaoo kale dharkaa ka mida waa wax ziine marka ninkan hadda muxaramaatulxraam uu ku dhacay laakiin waa qaybtii tarafuha iyo ziinada ahayd jahligiisaas iyo yacnii iyo iyo maxay ahayd iyo nisyaanku waxba u taraya marka waa waa dhib ma laha fidyana lagama rabo laakiin qaybta itlaafku waxay u badan yihiin culummada waa laga rabaa ama nisyaan ha u sameeyo ama jahli ha u sameeyo ama cudurdaarba ha yeesho qaybtaas marka nisyaanka waxaa ka mid ah ama qaybahan hadda dambe ninkii iska xiiray timaha injir baa uga dhalatay kacbi ibnu cujra rasuulkaa la ii keenay yidhi iyadoo injirtu ay tatanaaharu calaa wejhii wejigeega ay ku qubanayso markaasuu nebigu yidhi dhibaatada madaxaaga waxaan aan arkayaa ku gaaray iska xiir booskeedana fidyo bixi ama lix miskiin nisfu saac mid walba sii ama neef ariya qal oo demkaa gudo ama saddex maalmood soon soo ma aragtid marka ninkan isagoo macduur ah haddana ayaa fidyaa lagu laaziminaya ama macduur ha ahaado ama ha ahaado yacnii nisyaan ama ha ku ahaado jahli ha ka ahaato mar hadduu itlaaf sameeyey itlaafku ama madax la jaray ha noqdo ama neef ugaarsi la sameeyey ha noqdo iyaga kuwa lama dhaafaayo fidyaa laga rabaa dembigaa ka dhacaya la saasay u kala qaadaan tan marka waxay tusaysaa marka hadduu qofku jaahilnimo u sameeyo tan oo kale inaan marka xajkiisana aynan waxba u dhibaynin beddelna inaan laga rabin ayb qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa ayb mas'alo kalena xadiidkan qisadan waa loo deliishado mas'aladu waxay tahay waxay leeyihiin mancu istidaamati diib bacda alixraam qofku markuu xajka soo xarmada ka bacdi barafuun inuu yacnii ahar ama raad barafuun inuu yacnii uu daa'im ku sii ahaado lama ogola waa masaladii aan soo marnay hadda ka hor xadiidkan waxay leeyn waa kan ninkan iska dhaqaa la yidhi marka ninkii qabla alixraam barafuun soo marsado bacda alixraamna uu ka carfaayo waa inuu iska dhaqaa waa madhabka ibnu cumar iyo laakiin taa iyada waxaa lagu jawaabayaa qisadaan jiciraanay dhacdo sanadkii sideedaad qisada caa-ishana xajatulwadaacay dhacdayoo markay tidhi dayabtu rasuulallaahi sala allahu calayh waali wasalam liixraamihi qabla yacni an yuxrima walixillihi qabla an yaduufa bilbeyt nebiga anaaba barafuun u mariyeyay tidhi intuunan xarmanin ka hor waa tii ay tidhi haddana warka waxaan arkaayey barafuunka birbiriqiisa iyo raadkiisa ayaan madaxiisa ka arkaayey tidhi waa xajatulwadaacay ahayd midanna waa jiciraana waa kale oo dembeeyeenba haddana iyadoo saa ay tahayna masaali kalaaba la qaadaayo ka nebigu diidaayo zacfaraan waay waxaan hadda ayb ninkanna inuu qabla alixraam marsaday inuu bacda alixraam marsaday ma cadda hadda meeshaan marka qabla alixraam in barafuun la marsada dhib male bacda alixraamna daa'im kugu ahaado qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala ahbaranaa abu cawaana can abi bishrin can caطaa can yacla bni umaya wa hushaymin can yacla bni umaya wa hushaymun can اlxajaaj can caطaa can safwaan bni yacla can abiihi bihadihi اlqisa qaala fiihi faqaala lahu اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi ikhlac jubbataka siib jubbadaada fakhalacahaa min ra'sihi madaxiisuu ka bixiyey wasaaqa alxadiida qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bn cabdillahi bni mawhab alhamdaaniyu اramliyu qaala xadaana leyt can cطاء bn abi رbاx can ibni yaclى bni أmyة وsafwاn can abihi bhada الhabr qaala fiihi faamarahu rasuulu الlahi salى الlah عalيه ali wasalam nebigu wuxuu amray an yanzicahaa inuu siiba nascan siibid wayaqtasila ou qubaysto maratayni laba jar ow aلaaثan bukhaari marka meesha uu ka keenay waa tan marka riwaayadan yaa isagu wuxuu yidhi tabwiibka uu bukhaari sameeyey waxaa ku jirtay an yagsila aلaaثa maraatin wagaslihi alaaثa maraatin saddex jeer inuu iska dhaqo weliba saddex jeer marka haddii la caddeeyo marka inu saddex u dhaqay noqonayn qaala xadaanaa cuqbaة bnu mukram qaala ahbaranaa wahb bnu jariir qaala ahbaranaa abi qaala samictu qays bna sacdin yuxadiثu can caطاء can safwana bni yaclى bni umaya can abihi ana rajula ata الnabiya salى اllahu عalيه ali wslam ninaa nebiga u yimid biljicraanati wqad axrama bicumratin isagoo soo xarmaday wacalayhi jubbatun wa huwa isaga oo musafaru musafirun mid yacnii huruudaysan ah oo marka midab zacfaraan uu marsan yahay wa huwa isaga oo dhan musafirun ay midab jaallo oo zacfaraan ku midabeeyey lixyatahu garkiisa iyo wara'sahu madaxiisa wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey baabu maa yalbasu almuxrim baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay yalbasu uu labisanayo almuxrimu ninka qofka muxrimka ah muxrimku waxa uu labisanayo caddaynteediibu u baab yahay ayb muxrimku marka de rag iyo dumar wa ayb labada marka wuu tilmaamaya qaala xadaanaa musadadun waaxmed bnu xambal qaala ahbaranaa sufyaan huwa bnu cuyayna isagaa zuhri aad uga wariyo caan ku ah can الزhriyi can saalimin can abiihi qaal sa'ala rajulu nin baa wuxuu weydiiyey rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam maa yatruku اlmuxrimu ninka muxrimkaa waxa uu ka tegayo min aلhiyaabi oo dharka ka mida ninka muxrimkaa muxuu ka tegayaa oo dharka ka mida faqaala waxa uu yidhi laa yalbasu اlqamiisa qamiis ma labisanaayo qamiis halkan waxaa laga wadaa wax allaale wixii jirka ku cabiran wa oo jirka shakliga iyo muuqaalka jirka wixii loo sameeyaa qamiis haddii la yidhaaha kan hadda annaga aan ka aan u naqaana ma aha shaatigu qamiis waay marka ilaa shaatigu gacmou leeyahay funaanaddu waa qamiisay noqonaysaa maxaa yeelay qofkay ku cabirantah laba gacmooday leedahay qoor ayaa loo jaraa allaale wixii ku cabiran qofka oo jirkiisa yacnii ku suuraysan yaa qamiis la yidhaaha oo kor laga gashto wixii kor marka asturo oo qofka jirkiisa ku suuraysan yaa qamiis la yidhaha meeshaan ayb kaa marka ma labisanaayo walal burnusa burnusna ma labisanaayo burnus waxaa la yidhaahdaa qamiiska iyo koofida isku tolan ayb qamiiska marka koofidiisu ay ku tolan tahay yaa burnus la yidhaaha luqada hadda dadka ay ku badan tahay jillaabay dhahaan jillaaba maqaaribtaa u badan nimankan marka jazaa'iriyiinta iyo maqaaribta iyo yaa aad u labisto dharkaas qaatan qamiis iyo koofid isku tolan ayb walalqurnusa qurnusna marka waxaa soo gelayo waxaa soo gelaya marka waxaan isku tolan qamiiska iyo dhinacyada isaga toltolan wala saraawiila saraawiilna ma labisanayo ama mid gaaban ha ahaado ama mid dheer ha ahaado ma labisanayo sirwaalka isagana qofku ku cabiran yahay waxaa loo samaynayaa luga eh walal cimaamatana ma labisanayo cimaamana wax allaale wixii madaxa lagu daboolaa soo gelayso cimaamad ma labisanayo marka laleeyahy ma laga wado tanoo kale hadda cimaamadan oo kale ma laga wado cimaamadan oo kale hadduu ka dhigto iyadoo weyn oo huudo oo uu kor ka xirto oo yacni garabka uu saarto wax dhibo ay leedahay ma laha fuqahadu markay leeyihiin dhar makhiid ah la tolay lama ogola dadka gobol baa waxay u fahmaan wixii dun lagu tolayba lama ogola taas faham waxaa waaye aan fuqahaduba aynan u jeedin dharka makhiidka waxay u yaqaanaan waxa dadka suuradooda lagu cabbiray ee marada inay gees ka harqaaman tahay dhib ma leh in dun la mariyo oo maro isku furan ay tahay waxbaasay leedahay ma leh xataa haddii lagu xiro galuusyo ama wax layskula qabqabto dhib ma laha waxaa la diidayaa un wax ku cabbiran qofka gacmihiisii iyo waxaa iyo wax ku cabbiran waxa la diidaya wuxuu haddii marka waxa hoos laga xiranayana hadday yacnii tahay wax aan marka suuradiisa qofka laba lugood iyo waxaanay u baxsanayn hadday tahayna waa isaarka caadiga waa la ogolyahay walal cimaamata cimaamadna ma labisanayo cimaamad marka halkaan macnaheedu waxay tahay waxa madaxa lagu duubaa la yidhahda middan yacni saan u tolan ha u malaynin wixii madaxa lagu duubo marka wax allaale wixii madaxa lagu qariyaa soo gelaya marka ama cimaamad madaxa lagu duubtay ha noqoto ma bannaana cimaamadda in madaxa lagu duubo waxaan kaloo bannaanayn koofida koofidaas oo kale ma bannaano koofida qofka mulsaqa ku ee markaa ku dheggan ee jirhkiisa uu ku asturaayo madaxa lama ogola ee ma laga wado wax allaale yacnii saatirka madaxa asturaayo ee la diidan yahay waa midka qofka ku dheggan waa mutasilka ku ah amaa saatir aan mutasil ku ahayn dhib ma leh maxaa ka mid a dalladoo kale dallada hadda adi madaxaaga waa qarinaysaa marka qofka muxrimkaa dalladdu xaaraan may ka tahay maya soo ma fahmin saatir walba la fiirin maayo mid madaxa ku dheganaa lahaa oo mutasil jidhka ku ah dayib dadka gobol baa waxaad arkaya yacni xataa baabuur saqaf le ma koraayaan iyagoo marka maad furan bay samada inay madaxeenna iyo samadu inay isdayayaan wax jira ma aha marka waxaa shiicadaa weliba u badan waxaas oo kale nebigana waana soo mari doontaa waxaa loo sameeyey mara intay qaadeen ayay korkiisa qoraxda uga celinayeen saxaabada qaarkood marka marada qoraxda layskaga celiyey iyo dhib ma lehee midda jirka lagu dadaayo waa wax la diidaya cimaamadu marka waxay ka dhigan tahay wax allaale wax madaxa lagu daboolo walaa hawban marana ma labisanayo masahu ou taabtay warsun huruud ay taabatay mara yacnii huruud la geliyey ma labisanayo walaa zacfaraanun ama zacfaraan walaa zacfaraanun mid zacfaraan taabtayna ma labisanayo walal khufaynina ma labisanayo laba khuf oo dacas caadi abuu gashanaya khufku maxaa yeelay waa waxa isagu ilaa anqowga asturaa khuf la yidhaaho marka ma labisanaya khufka waxaa lamida iskaalsada iskaalsadii ma labisanaayo ee waxaa lamida kaba buud ah oo qofka yacnii anqowgiisa qarinayaan ma labisanayo kaba un markaa lugihiis oo hore u geliyo iyo qaadan kuwa laftirkooda yacnii hore loo geliyo ama kuwa yacnii gadaal ciribta leh haddii uu ciribta ku istaago oo sidii dacas u gashto dhib male iyado laftirkeeda ilaa liman marka wuxuu yidhi walal khufaynina ma labisanayo ilaa liman ruux mooyaane laa yajidu aan helaynin an naclayni laba dacas laba kobood qofkaan helayninoo dacas inuu labisto dhib male qof waa labisan karaa marka faman lam yejid qofkaan helaynin an naclayni laba kabood falyalbas ilkhufayni ha labisto walyaqdachumaa ha jaro xataa yakuunaa ilaa ay ka ahaadaan asfala min alkacbayni ilaa ay ka ahaadaan labada anqow kuwo ka hooseeya qofkii marka see la yeelayaa markaad labisanaysid kab ma haysid qof unbaad heshay jar qofka ilaa waxaa la jarayaa anqowga inta ka hoosayso waxaa la rabaa marka inuu ku ekaado anqowga hoostiisa inuu ku joogo ayaa la rabaa anqowgii hoostiisa inuu ku taagnaado ayaa la rabaa xadiidkan marka ibnu cumar wuxuu tilmaamayaa marka in la jaro walyaqdachumaa baa ku jirta imaam axmed isaga wuxuu qabaa iyo xanaabilada jarid ma jirtay leeyihin qofka isagu sidiisaa la labisanaa sida surwaalkaba aan loo jaraynin oo nebigu ma dhihin surwaalkaba hala jaro ha laysku furo qofka haddaanu helaynin yacni izaar riwaayo kale waxay leedahay faman lam yajid ilizaara izaar qofkaanu helaynin falyalbasi saraawiila ha labisto sirwaalkii marka hala gooye lama dhihin qiyaasan calaa daalika waxaa la yidhahda qiyaas fii muqaabili nasi waa faasid qofka in la jara nasaa tilmaamay waa kan laakiin kaas in la jaraa nas ma sheegin waxaa kale iyo ibnulqayima aad ugu nusreeya meeshaas weliba wuxuu yidhi waxaa kaloo ifsaadulmaalna waa ku jiraayo qof in layska googooyo fiihi waxaa ku jira idaacatlmaal idaacatulmaalna sharciga ma ogola iyadana waxaa lagu jawaaba hadduu sharcigu faray idaacatulmaal maba ahanba maal la dayacaayo maba ahanba hadduu sharcigii farayba mid saddexaadna wuxuu yidhi waaba la nasakhay xukunkan oo maxaa nasakhay xadiidka ibnu cabbaas ee imaan doono qisadaana madiinaa nebigu ninkan ku su'aalay markii xajka la yimid yaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam qofkaan qof heli karin qofkaan heli karin yacnii laba kabood falyalbas ilkhufayni bis walyaqdachumaa ma sheegin waxaa la yidhi ka aamusidda uu ka aamusay meel laga faa'iidaysanaa naskhina waxaa dhici karta raawiga inuunan soo guurinin sowma dhici karto waxaa dhici karta inuu nebigu dadka markaa u sheegaya inay ogaayeenba xukunka qadciga maadaama hore loo soo sheegay marka middanoo kale alimaamu shaafici wuxuu leeyahay waxaanoo kale naskhi ma ahan waa xadiidka xadiid raawina qayb sheegay raawi kalena uu dhammaystiray middanoo kale marka iyaga xanaabilada laftirkooda masaa'il badan baa ku laasimaysa ayagan oo ay naskhi ayani midaan hadda ay naskhiga dhahayaan meelo badanoo iyagu aynan naskhi dhahayninoo tan la mid aha jirto haddana mar kale waxay yidhaahdeen ibnuuljawsi xadiidkan ibnu cumar waa laysku khilaafay yuri riwaayo waxaa soo aroortay aynan ku jirin riwaayada aynan ku jirin riwaayo shaada ama munkara ah see marka xadiidkii yani riwaayadii daciifada ahayd maa lagu cilaynaa riwaayad bukhaari iyo muslim ay warinayeen tacliil faasida waay kaas xadiidkama waxaa looga tegayaa hal riwaayo shaad uu leeyahay maa la diida taas bal haddii aad tarjiix aaddaan kanaa raajixa la leeyahay ibnu cumar xadiidkiisa maxaa yeelay asaxu lasaniiduu ku yimid xadiid lagu sheegay sanad lagu sheegay aلzuhriyu can saalim can abiihi waa kaas midda kalood idinku deliishanaysaan asaxulasaniid kumaba imaanin marka dhinac kasta haddii loo qaado meeshaa xanaabilada waa looga xoog badan yahay ibnuulqayimna meeshaan tahdiibu sunanka war aad u tiro badanuu dhigay daalacda idinku marna oo uu ugu nusraynayo madhabka xanaabilada ibnu xajarna wuxuu ugu jawaabay fatxulbaariga nacam bal marka isku eega jawaabahaas iyo iyo xujajka oo halkan ku keenayo ayb qaala xadaanaa cabdullahi bn maslama can maliki can naafic can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam bimacnaahu waa kadana sanad kale waa saxulasaniida waa kana malik can naafic can ibni cumar qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala akhbarana اleyt can naafic can ibni cumara can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam bimacnaahu wazaada wuxuu ziyaadiyey laa tantaqibu ma niqaabanayso almar'atu alxaraam haweenayda marka muxrimadda ah haweenta iyada marka intan la soo sheegay iyada ma quseeyaan yacnii maradan madaxa iyo ninkaan madaxa daboolaynin laakiin naagta dabcan dharkeeda caadiga isaga xajkeeda ay ku exraamanaysaa dharkeeda caadiga ah ayay ku exraamanaysaa keliya waxaa laga reebay labadan uu sheegayo laa tantaqibu ma niqaabanayso almar'atu alxaraam haweenayda yani muxrimadda ah ma niqaabanayso marka waxaa laga wadaa niqaab niqaabku ama burquca waa waxa gadaal marada ay wejiga ku daboolato oo gadaal ay ka xirayso oo wejiga ku dheggan mutasilku ah laa tantaqibu marka la leeyahy macnaheedu maaha wejiga ma daboolaysa lagama wado saasay culamada muxaqiintaa leeyihiin weji daboolka iyo niqaab la'aantu labay kala tahay waxaa dhici karta wejigeeda inay daboolato iyadoo niqaabaninba say ku dhici kartaa jilbaabkeeda inay isku daddo jilbaabkeedii marka inay ku daddo waa leedahay waa yeeli kara waa yeeli kartaa ama shay aan wejigeeda mutasil ku ahayn inay maro saas oo kalea marka ay ku teeddo wejigeeda keliya waxaa laga reeba un niqaabka ama burquca gadaal laga xoreeya wejiga lagu daboolo iyo wakhtiga ay muxrimadda tahay laga reebay haddii marka wakhtiga muxrimadda ay tahay laga reebay waxaa laga qaadanayaa wakhtiga ay xalaasha tahay inay labisanaysan yaa laga qaadanaya marka niqaabku diin cusubna ma ahan wax diinta aan ka mid ahaynna ma aha wax culummadii hore aynan sheeginoo meel ka soo dhacay ma aha dadka gabalsay dhahaan wax wadaad fadwadiisa ku istaagaya ama yacnii nin fadwadiis yacnii wax ku joogsanayo markaa ku xaaraantinimoobayana ma aha ilaa xadiidka nebiga waa kan xaaladdan ixraamkuu diiday xaaladdii xalaasha waa baaqi marka ninkii hadda masar muftiga ka ahaayey yaa wuxuu yidhi mar dhow fadwo waxaan soo saaraa niqaabka lagu xaaraantinimaynayo kaanna taxriim iyo taxliil inuu gacanta ku haystoo kale isagii baa marka ilaahay aaday xaggiisa isaga iyo ka rabbigii laakiin waxaa weeyaan waa dalaal iyo dadkoo la baadiyeeyoo la dhumiyo laa tantaqibu almar'atu alxaraamu walaa talbasu ma labisanayso alqufaazayni qufaazayn qufaazaynku waa galoofiska waxaan marka dharkan marada lagu asturo gaan gacmaha yanii gacmaheedii ma daboolaysa iyadana marka qufaazaynka iyo niqaabka labadaasa marka wakhtigay muxrimadda tahay loo diiday qaala abu daawuud waqad rawaa hada alxadiida xaatim bnu ismaaciil wayaxya bnu ayuub can muusa bni cuqba can naafic calaa maa qaala alleyt sida uu yidhi wa rawaahu muusa bnu taariq can muusa bni cuqba mawquufan cala bni cumar isagoo waqfisan wakadalika rawaahu cubaydullaahi bni cumar wamaalik waayuub mawquufan waibraahiim ibnu sacdin almadiiniyu isna uu wariyey can naafic can ibni cumar can اnabiy sal ll l slam almuxrimatu laa tantaqibu walaa talbasu اlqufaazayn isagoo mawquufa isagoo marfuuca labada waa la weriyey qaala abu daawuud ibraahimu bnu saciidin almadiniyu shaykhun min ahli اlmadinati laysa lahu kabiiru xadiiin xadiid badan male isaga qaala xadaana qutaybat bnu saciid qaala ahbarana ibraahim bnu saciid almadiniyu can naafic can ibni cumara can اnabiy sal اl slam qaal almuxrimatu laa tantaqibu walaa talbasu اlqufaazayn qaala xadaana axmed bnu xambal qaala ahbarana yacquubu qaala ahbarana abi yacquub bnu sacd qaala ahbarana abi can ibni isxaaq qaala faina naafican mowla cabdillaahi bni cumar xadaanii can cabdillaahi bni cumar nusaqa qaarna qaala qaala lii naaficun mowla cabdillahi bni cumar xadaanii bay dhigay annahu samica rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam naha nisaa'a haweenkii buu ka reebay fii ixraamihinna ixraamkooda dhexdiisa can ilqufaazayni buu ka reebay labada yacnii galoofis inay gashtaan qufaazaynka waniqaabi buu ka reebay wamaa masa alwarsu wazacfaraanu waras iyo zacfaraan huruud iyo zacfaraan waxay taabatay oo min ahiyaabi marka dharka muzacfarka looma ogola naagaha waqti ixraamka waltalbas bacda dalika intaa kadib ha labisata maa axabad waxay jeclaysatay oo min alwaani hiyaabi mucasfaran ow khazan ow xuliyan wax laysku qurxiyo ow saraawiila ow qamiisan ow khufan saraawiilshu mansilati gorgoradoo kale umbaa laga wadaa iyo maraay markaa dabcanka dirci weyn ay ka hoos gashanayso qaala abu daawuud rawaa hada can ibni isxaaq can naafic cabdatu wa muxamed ibnu salama ka wariyeen can muxamed ibni isxaaq ilaa qowlihi wamaa masa alwarsu wazacfaraanu min ahiyaabi walam yadkuraa maa bacdahum aynan sheegin qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala ahbaranaa xamaad can ayuub can naafic can ibni cumara anahu wajada alqura annahu wajada waxa uu helay maxaa idiin dhigan marka meeshaas alqura hy alqura qaafka waa idin godaame alqarana inay suurtagal taha dhici karto annahu wajada alqura qabow ayuu dareemay ou helay faqaala wuxuu yidhi alqi calaya hawban mare iisoo rid yaa naafic faalqaytu calayhi burnusan baan u soo tuuray burnus madaxa lagu asturo iyo dharka jirka intiisa faqaala wuxuu yidhi tulqii calaya haada kan miyaad ii soo tuuraysaa waqad nahaa rasuulu ullaahi sala allahu calayh ali wasalam iyadoo nebigu uu reebay an yalbasahu lmuxrimu muxrimku inuu labisto qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala ahbaranaa xamaad bnu zayd can camri bni diinaar can jaabir bni zayd can ibni cabbaasin qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam yaquul asaraawiilu saraawiishu liman laa yajidu lizaar qofkaan izaar helaynayay u sugnaadeen ninkii izaaru waayo iyagoo labisana dabcan saraawiil waa weyn waay oo qofka jirkiisa aan ku dheganaynoo sawiraynin waalkhufu khufkuna liman laa yajidu naclayni qofkaan laba kabood helaynina iska leh aa middaan midda xanaabiladu ay leeyihin marka ha la gooyo kuma jirto ee xadiidka in la gaabiyeyaa dhici karto kii horena uu markaa uu dheer yahay ziyaadaduna marka ziyaadatu cilminay wadataa qaala abu daawuud hada xadiidu ahli makata weeyaan wamarjicuhu ila albasrati iyo u noqonayaa ilaa jaabir ibni zayd waladii tafarada bihi minhu waxa uu la goonida noqdayna dikru saraawiil waaye walam yadkur ilqaطca fi اlkufi qofka goyntiisana ma sheegin isagoo xadiidkan qaala xadaana alxusayn bnu junayd addaamiqaaniyu qaala akhbaranaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaamata alkuufi qال أخبرنيi cمر بن سويد الثقفي قال xدثتنيi cائشhaة بنت طلحة أن cائشhaة أم المؤمiنiiن xadaثتهa qاaلت كuنaa نkرج waanu bxayna mعa النبي slى الله عليه لي وسلم إلىa makta makaan ula baxaynon la aadayna faنuضamidu waan dharoobaynay jibaahanaa wejiyadeenna bالsuki ayaanu ku dharoobaynay yacni cadarka ka mida almuqayabi ee weliba la diibiyey oo la udgiyey ayaanu ku dharoobayna wejigeenna sukku waa noocun darbun min adiib yacnii waxaan laysku carfiyo laysku cadriyo ka mida almuqayabi ee la diibiyey cinda alixraami ixraamka agtiisa faidaa cariqat ixdaana midaan hadday dhididdo faidaa caraqat ixdaanaa midaan hadday dhididdo saala calaa wajhihaa wejigeedu ka da'ayey fayaraahu nebiyu nebiga waa arkayay sala allahu calayh ali wasalam falaa yanhaahaa kama reebi jirin ayb marka waxaa weeyaan barafuun dabcan marka udgaaya ma ahayn waa barafuunka naagaha oo isagoo aan carafta lahayn laakiin midabka leh qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala akhbaranaa bnu cadiyin marka inay yeeli karto qabla alixraam hadday marsata bacda dalika dhib male qال xdثna qتyبة بن سcيid qال أخبرna بن عdي عن محمد بن إسحاaq qال ذakرت لبن شhهاaب faqاaل iبن شhهاab baan yanii u sheegay faqاala wuxuu yidhi xadaثnii sالم بن cabdاللahi أن cabdاللahi yعni بن cmر kaana yصنcu dalika sidaa buu yeelayay yعni yqdc الkhufayni buu jarayey lilmarأaةi الmuxrima yaqdacu waa jarayay alkhufayni khufeynka lilmarأaةi الmuxrimati haweeneyda muxrimadda ah waa u jarayey ثuma xadaثathu صaفiyaة bintu أbi cubayda u sheegtay أن cائiشhaةa رadي الله عنها xadaثتha أنa رasuula الlahi sal اه عل sلم qaal qad kana رakhصa للنisaaءi naagaha nebiga wuu u ruqseeyey fi اlkhufayni iskaalsada fataraka dalika waa ka tegey marka ibn cumar waagii hore haweenku iskaalsadooda ama khufaynkooda hoosta ha laga jaro u dhihi jiray oo anqow hala gaarsiiye hoostiisa saasuu naagahana yeeli jiray sidii ragga loo amrayoo kale markii dambea xaaskiisa safiya ayaa caaisha waxay uga soo warisay inay nebigu inuu u ruqseeyey naagaha waa iska daayey markaa ruqsadiiba u laabtay marka bbilah towfiiq sal اllah slm alى nabiyina mxamed wala alih sab slm